Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Raaxa Cabdi Shiikh oo dhawaan xilka loogu doortay magaalada Beledweyne ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo lagu horumarinayo haweenka gobolka. Haweenka ayaa la bari doonaa xirfadaha farsamada gacanta iyo tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda sida ay Radio Beerlo u sheegtay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Raaxa Cabdi Shiikh.
Waxaan rajeynayaa in aan u qabto wax badan maadaama ay sanado badan aysan helin qof ugu shaqeyso. Waxaan rajeynayaa inay noqoto mid lagu mahadiyo. Waxay ahayd shan iyo tobankii bishaan sideedaad ee Agoosto haween badan aan ii doorto oo gobolka ah. Waxaan rajeynayaa inay doorashadaasna ay gaarto gobolada dhan khaasatan maxay ahayd shanta degmo hadda degmada Beledweyne ayaa laga doortay anagoo oo xubnaheenii ah. Waxaan rajeynayaa inay gaarto gobolada dhan degmooyinka dhan ee ka kooban yahay. Waa ku qanacsanahay in la ii doorto maxay ahayd xilkan hadda ka horna aniga gogoshaas dhigtay oo aan u door in la ii doorto u dhigtay gogol gabar walaashay ah ku soo baxday oo aniga aan ugu tanaasulay marka haddana maadaama afar sano ay ahayd xilka hayntiisa iyo sideed sano ay marayso afar sano ayada ay ka dhammaatay afartii sanana ay ahayn xibin bannaan ay ahayd ayaa haddana la ii doortay Ku qorshaysan yihiin in haweenka u qabatid tababaro aqoontooda kor loogu qaadayo.
Haa, qorshaha way noogu jirtaa taas waa midda ugu muhiimsan tababarada waa xirfad ay ayaga wax ku qabsan karaan noloshoodana ay ku maareyn karaan haweenka danyarta iyo kuwa barakacayaashaba waxaan rajeynayaa ururka haweenka gobolka hiiraan inay noqdaan sida khayrkooda gobolada kaleeto oo kale ay horumarka ay sameeyaan gobolada kaleeto ay sameeyaan een, ay ka muuqdaan maamulkii ay ka muuqdaan haweenkii oo dhan ay nala shaqeeyaan ay noqoto shaqo fiican oo ay qabteen ururkeena haweenka gobolka hiiraan Een, haweenka barakacayaasha ee ku nool kaamka magaalada Beledweyne islamarkaana haysan een, xarumo caafimaad maxaa idinkaga qorshaysan haddaad tihiin ururka haweenka
waa mahadsan tahay Ee, waxaa nooga qorsheysan inay helaan xarumo caafimaad mchejiyo daryeel haweenka iyo caruurta ah insha allahu tacaala shaqadana haddaan bilaabeynaa waanu ku tala jirnaa muhiimadeennuna waa hooyo caafimaad qabta iyo caruur caafimaad qaba inaan kaamamka uga dhex dhisna waa rajeyneynaa insha allahu tacaala Een, hadda hawshii waa kow doorashadii waxay dhacday agoosto shan iyo tobankeedii Een, waxa waaye waxaan rajeyneynaa wixii hadda ka dambeeya inay hawsheena bilaabato waxqabadkeenana la arki doono insha allahu tacaala deegaanada hirshabeelle way ka jiraan urur haween way ka jiraan meel walba way ka jiraan laakiin gobolkeena hiiraan degmooyinkiisa kale waxaan rajeynayaa inaa hadda kasoo abaabulo isa soo doortaan ay soo baxaan gabdho firfircoon oo ka shaqey kara degmada ay joogaan waa muhiimadda taas waa midda midda ugu muhiimsan waaye gabdhaha wax bartay waa gabdhihii waddanka wax u bartay Een, waa muhiimad inay ka shaqeeyaan ururkii haweenka maadaama ay yihiin gabdhihii wax bartay xataa gabdhaha ka shaqeeya maamulada waa gabdhihii wax bartay oo oo maamulka ka shaqeynaya waxayna ka mid yihiin ururadii haweenka waxay soo galayaan haweenkay soo galayaan marka aad iyo aad aa- aan u rajeynaya inaan wax la qabto ama ay nala shaqeeyaan ay meel walba nooga muuqdaan haweenka soomaaliyeed ayaa intooda badan dusha u ritay maareynta nolol maalmeedka qoysaskooda kadib markii shaqo la-aan baahsan ay soo food saartay raggooda